bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideedaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan taariikh nololeedkii saxaabiga lagu magacaabo cumeyr ibnu wahab aljumaxi cumeyr ibnu wahab aljumaxi taariikhdiisu waxay inoo keenaysaa inaan si kooban usoo sheegno inta goor ee la isku dayay in nabiga la dilo inta goor inta ruuxa damacday inay nabiga dilaan ayaan soo sheegaynaa maxaa jira cumeyr ibnu wahab aljumaxi waa ka mid dadkii isku dayay inay nabiga dilaan ayuu ka mid ahaa dadkii isku dayay inay nabiga dilaan ee soo islaamay waxaa ka mid a oo ugu horeeya sayidina cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu subaxduu soo islaamayay gurigiisa markuu ka soo baxayay hore seeftiisu soo qaatay waxaana ka go-nayd uuna nabiga soo dilo isagoo mar haddii magaalada la joogo oon dagaal loo baxayn haddii seefta la qaatay iyo hubka waxa weeyaan waa nin wax u socda marka waxaa ka hor yimid nin la dhihi jiray nucaym ibnu cabdilaahi ayaa ka hor yimid oo isku reer ahaayeen wuxuu arkay ninkan inuu dee hubaysan yahay oo uu shar maagan yahay wuxuu war xaggeed u socotaa wuxuu yidhi ilaa hada saabi liaqtula ninkan diintii ayadiina ka baxay diintii awyadiina ka baxay ee dadkii iska hor keenay baan rabaa inaan soo dilo marka uu la taliyo wuxuu yidhi haddaad soo disha isaga adna ma noolaanay sidoo dee ninkan rag baa la dhashay ee taa ogow horta cumarow ta kale intaad isaga aadayso gurigaagii gurigaaga hagaaji maxaa jira gabadhaada waxaan u jeedaa walaasha adiga walaasha iyo ninkeeda ba waxay raaceen maxamed bay raaceen marka arrintii uu nabiga ugu socday uu ka soo leexday wuxuu soo aaday walaashii gurigeeda ayuu soo aaday markuu guriga soo gelayaba wuxuu maqlay marka waxbuu maqlay qur-aan la aqrinayo waxaa walaashi waxaa la dhihi jiray faatima bint alkhadaab ninkeeduna waxa weeyaan saciid buu ahaa khabaab ibn arat ayaa wuxuu u aqrinayay suuratu taaha qeybteeda hore markaas soo degtay buu u aqrinayay markaasaa wuxuu maqlay cumar qur-aankii la aqrinayay baa aadna uma maqlin laakiin qur-aan la aqrinayay in waxbuu maqlay hamhama ayuu ku tilmaamay markay arkeen ama ay dareemaan inuu cumar soo socdo warqaddii ay ku qorneydna faatima ayaa hoosta gelisay khabaabna dhuumaa la yidhi wuu ku dilayaa kani cumar markuu soo galay wuxuu yidhi maxay ahayd hamhamtaan maqlayay maxay ahayd waxba maadan maqlin ma walaashii buu maaragtay dharbaaxay markaas maya horta ninkaadii yuu isku duubay uu dhalku ku dhuftay walaashii baa damcday inay ka qabato iyadana wuu dharbaaxay marka yacni inuu walaashi dilo iyo ninkii wuu ka xumaaday marka wuxuu yidhi warqaddii aad aada aqrinayseen itusa waxaa tihi see lagu tusi nijaas baa tahay adiga marka warqadii baa qur-aankii baa loo aqriyey wuu isbedelay markuu qur-aanka qari waxaa soo baxay khabaab min aradkii dhuumanayay baa soo baxay markaasaa wuxuu yidhi ducadii nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu ilaahay ku aqbalay adiga saasaan u malaynaya maxaa jira rasuulka wuxuu ku ducaynayay buu ihi ilaahu labada nin ama cumar ibn khadaab ama camr ibnu hishaam oo ah abujahal midkood labadaas nin ee midkood ilaahu islaamka kusoo xooji adiga adiga noqday saas wuxuu aaday nabigii oo ku jira daaral arqam meeshaasuu kusoo islaamay sheekadiisa waan soo marnay adiga calaa kulli xaal qisatu islaami cumar siirada ayaan kusoo aragnay laakiin wuxuu ka mid ahaa dadkii go-aansaday inay nebiga dilaan kadibna soo islaamay kaas waa kow waxaan sheegaynaa intii intay damacday nabiga inay dilaan soo islaantay ayaan ka hormaraynaa iyo inta intay goosteen inay nabiga dilaan aan soo islaamin kow waa cumar ibn khataab ninka labaadna waa saxaabigan hadda aan ka hadlayna ee cumeyr ibni wahab aljumaxi qisadiisa waan arki doonaaba meesha inoogu qoran tahay waxba inaan ka hordhicin isaguna inuu nabiga dilo ayuu goostay maka uga soo baxo maka uga soo baxay wuxuu usoo baxay inuu nabiga dilo waana soo islaamay ninka saddexaad ee intuu goostay inuu nabiga dilo soo islaamayna waa humaamata ibnu athaalil alxanafi ninka la yidhaha isagana taariikhdiisa waan arki doonaa suwar minxaaj saxaaba ayuu ku jiraa isagu wuxuu go-aansaday inuu nin madaxa buu ahaa oo reer bani xaniifa warqad maaragtay madaxu ah dadkii warqadaha loo diray umaradii yaryarka ah ee warqadahu rasuulku u diray buu ku jiray warqad baa loo diray warqadii buu ka xanaaqay suu aniga igu soo diri karaa waaban soo dili marka nin adeerkaa kula taliyo yihi war ninkaan iska dhaafo wuu iska daayey laakiin qaar muslimiina ayuu laayay sidaa daraaddeed ba nabigu wuxuu yihi la soo dilay ninkaa dhiiggiisu waa hadur dhiiggiisu baneeyey marka isagoo cimro u socda ayaa waxaa soo qabtay fardooley muslimiin ah masjidkaa lagu soo xidhay wuu soo islaamay isna adiga alaa kulli xaal qisadiisa waan arki doonaa marka saddexdaas nin oo goosatay inay nebiga disho saddexda way soo islaameen dadka goostay inay nebiga dilaan aan soo islaamin waxaa ugu horeysa umu jamiil abulahab naagtiisi intay dhagxaan soo guratay yaa waxay rabtaa inay nabiga hadday dili kartana disho hadday dakri kartana ay dakharto masjidkay soo gashay isagoo leh away ninkii nacaayay markay suuraddu kusoo degtay tabad iyo adda abilahab isaga iyo naagtiisana waa maraatu xamaalat alxatab fii jida xablun masad marka nabiga iyo nabiga sala allahu alay wasalam iyo abubakar oo masjidka ku jira ayay soo gashay nabiga way arki weydaba xijaab unbaa laga saaray abubakar bay aragtay hadda way isgara fadhiyaan markaasa waxay leedahay abubakar ninkii saaxiibka ah ee nacaayey annaguna maaragtay haddaan arka wallaahi dhagax xasan afka uga dhufanaya wahaakada way iska noqotay maba aragtaba ilaahay baa xijaab buu ka saaray may soo islaamina gaalnimadeeda bay ku dhimatay dadka isku dayay nabiga inay dilaan waxaa ka mid ahaa abujahal laba goor ayuu isku dayey laba goor labada goor marka way isu isku iskuguxun bay ahaayeenoo wuxuu yidhi ayucafiru muxamadun wajhahu wa ana bayna adhurikum maalin walba yani ma sujuudaya nabigu wuu ku tukan jiray meesha masjidka intuu soo galo iyana way fadhin jireen ma wejigiisu ciidda saarsaarayaa buu yihi idinkoo meesha fadhiya wuxuu yidhi berri markuu yimaado oo uu sujuudo igu fiirsada un dhagax weyn intaan soo qaato unbaan madaxiisa burburinayaa markuu dhinto kadib ama reer bani cabdimutalib ii dhiiba hay dileene ama iga celiya ninku saa rabtaan yeela laakiin anigu ninkaan marka laba goor buu saa isugu dayay laba goor markii hore dhagaxii intuu qaatay isagoo ku sii dhow meesha markuu nabiga u dhowaaday unbaa la arkay ninkii oo soo cararaya war maxaa kugu dhacay markii layidhi nigu wuxuu yidhi markaan u dhowaaday unba waxaan arkay buu yihi aniga isaga waraar noo dhexeeyo oo dab ah waraar weyn baa dhexeedayada laga dilaaciyey dab ayaana meesha igaga soo baxay marka waaban guban gaadhay maalintii dambena ama markii kale uu damcay inuu sidaas nabiga madax uga dhufto dhagaxana uu soo cararay dhagaxii buu iska tuuray war maxaa kugu dhacay markii laydhina wuxuu yidhi markaan isagii u dhowaaday riti aanan weligay basadiisa iyo micihiisa oo kale aanaan arkin yaa ay cuni gaadhay buuhi wuu soo cararay isagana nabigu wuxuu yidhi ritigaa sheegayaay jibriil buu ahaa buu yidhi marka abujahal labadaa goor buu isku dayey gaalnimona ku dhintay waa la ogyahay isku daygii kale ee nabiga la isku dayeyna waxaa weeyaan waa markii daaru nadwa uu guddoominayey shaytaanku ama ibliisku siirada ayaan kusoo aragnay waxba hadda ku laaban mayno ay go-aamiyeen quraysh in laf walba oo quraysha inta wiil laga soo qaado seef loo dhiibo ay hal mar wada dilaan ee guriga rasuulka hortiisa ay yimideen iyaga oo sugaya saacaddii lagu ballamay saacata sifir hadda waxa la yidhaahdo uu rasuulkana iska soo baxay oo intuu ciid qaaday uu madaxa uga wada shubay ay iska wada seexdeen aynan arkin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulka halkaa uga badbaadiyey taasna waa markii kale laisku dayey quraysh oo dhan inay nabiga dilaan ta kalena waxa weyaan markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saaxiibkiisa sayidina abubakar ay baxeen oo qaari thawr ay galeen hijradii waa isagii qurayshi ay waalatay waa iyadii tidhi ruuxii soo dila nabiga sala allahu calayhi wasalam ama soo qabta xayan ow mayitan isaga oo nool ama meyd ah boqol halaad buu leeyahay oo cid waliba uu dhareerku kasoo da-ayo cid walba ay raadsanaysay taasna waa isku daygii kale ee nabiga in la isku dayay marka labay kale yihiin ha leeleha qofka kale qofka kale intuu nabiga isku dayay inuu dilo soo islaamayna waa suraaqat ibnu maalik maalintaa iyada ah qorayshi markii ay saartay boqol halaad madaxa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar mid walba boqol halaad baa laga bixinayaa riixii soo dila yaa suraaqat ibnu maalik nin la yidhaahdo almudlaji yaasaan isagana siirada aan kusoo aragnay iyadoo tifaftiran yaa soo raadsaday isagoo hubkiisii iyo wixiisa wata ilaahay baana ka badbaadiyo faraskiisii yaa saddex goor unbaa labada lugoodee hore ciidda u galay uu ka tuuray halkaasuu ku dhacay isaguna markii dambe wuu soo islaamay laakiin dadkii isku dayay inay nabiga dilaan buu ka mid ahaa isagoo lacag doon ah weekani hunguridoon isagoo ah marka inta soo islaamtay intay nabiga damcay inay dilaanna waa afar intaan soo islaamina hadda waxaan maraynaa umujabiil umujamiil iyo abulah iyo iyo abujahl inta kale quraysh oo dhan bay ahayd oo isku jirta oo hadda labadan goor hebel iyo hebel la dhihi maayo isku daygii kale ee nabiga la isku dayay in la dilo waa kii reer bani qurayda ay sameeyeen iyadana waan soo aragnay siirada ayaan kusoo aragnay rasuulka iyo sayidina abubakar iyo cumar iyo cali sayidina cali rag ay ka mid yihiin oo la socda ayaa waxay aadeen reer bani qurayda iyagoo oo weydiinayo dhiig inay la bixiyaan heshiis muslimiinta iyo reer bani quradaha ay galeen isagoo la fulinayo ama qodba qodob ka mid isagoo loo cuskanayo inay diyadii wax ka bixiyaan iyagoo meesha fadhiya marka yuhuuddii afka isa saareyna waxay dhaheen marka maanta unbuu weligii inoogu dhow yahay inta dhagax dhagax shiid uun madaxaha looga soo madaxaa looga soo rido tii marka malakul jibriil baa nabiga u sheegay uu iska tagay ilahay baa ka badbaadiyay sheekadan iyadan aan soo aragnay waa isku day kale oo la isku dayay in nabiga la dilo sala allahu calayhi wasalam isku dayadu way badan yihiin waxaa ka mid a nin aan magaciisa lagu lagu sheegay alcaraabi nin nin reemiy ah waxayna dhacday ghaswatu daat riqaac duulimaad la dhihi jiray daat riqaac tii lugaha maaragtay maryaha lagu duubtay macnaheedu saas weeye yaa maalin isaga oo intuu ciidanku furtay geeda la hadhsanayo yaa rasuulka hal geed buu keligii hadhsanayay seeftiisa ayuu sudhay wuxuu soo toosay uu nin reemiyo oo seeftiisii haysta oo galka kala baxay unbuu soo toosay ninkii wuxuu yihi iga kaa celinaya maxamedow maanta waa kan ilaahay baa iga kaa celinaya uu yidhi ninkii seeftiiba u qaaday wuu simbirraxday seeftii baa ka dhacday nabigaa qaatay haye aniga iga kaa celinaya kun khayra aakhidin buui seefta mid qaata kii khayrka badan noqo aniga iga fiicnow nabigu iska cafiyey idigu calaa kulli xaal waxa weeyaan taasna waa isku day kale isku dayka kalena wuxuu ahaa ninkaas uu soo islaamay maanaan maqlin laakiin wuxuu yidhi hun aniga dagaal adiga lagaaga soo horjeedo weligay ka mid noqon maayo isku dayga kalena wuxuu ahaa marka naag baa samaysay naag naag la dhihi jiray ummu qirafa ummu qirafa oo qabiil reer bani fasaare lilaha ka mid ahayd yaa iyaduna waxay soo dirtay ciidan gaar ah oo ilaa soddon nin ah oo ay ugu tala gashay inay nebiga dilaan taana laguma guuleysanin iyadana taasna waa waxa weeyaan waa laba naagood baan maraynaa umu qirafa iyo umu jamiil oo ah naagtii abulahab waxaa ka mid ahaa isku dayadii nabiga la isku dayay in la dilo laba nin oo mujrimiin ahayd oo usoo tashatay oo waxay soo raaceen niman wafdi ahoo waagii wufuud ahaan nabiga loogu iman jiray wafdi la yidhaah qabiil la yidhaahdo caamir ibnu sacsaca yay la socdeen labada nin midna waxaa la yidhaahdaa caamir ibnu tufayl ka kalena waxaa la yidhahdaa arbad ibnu qays waxay ku heshiiyeen caamirna inuu nabiga u sheekeeyo uu la hadhadlo ka kalena intuu gadaal ka soo wareego inuu seefta seeftiisa gadaal maaragtay uu nabiga si si gaadma u dilo kii markuu arbadkii isku dayay inuu seeftii la baxo markuu in yar ay soo baxday unbay gacantiisi ku dhegtay gacantii unbaa baktidayba marka labadiiba wuu habaaray nabigu sala allahu calayhi wasalama midi faraskiisii unbuu ka dhacay kii kalena markuu markuu meel sii marayo ayuunbaa kud baa ku dhacay oo kud baa dilay taana waxay ahayd isku day kale oo ay labadaa nin isku dayeen isku daygii kale wuxuu ahaa naagta yahuudiyadda ahayd ee sunta siisay nabiga sala allahu alayhi wasalam khaybar markii laga yimid waxay tidhi nabigu cadku ugu jecel yahay hilibka garabkaa la yidhi marka neefkii dhan bay way sumaysay neef bay usoo dubtay laakiin garabka ayay kusii badisay markuu nabigu goostay iyuu cadkii baa u sheegay oo yidhi waa masmuum baan ahay rasuulka ilah waa lay sameeyey ha isku cunin marka nabigu wuu tufay kaana waxay ahayd isku day kale waxaa ugu dambeeyey marka isku dayadii nabiga la rabay in lagu dilo waxaa ugu dambeeyey ghaswatu tabuk ghaswa tabuk markii laga soo laabanayay baa niman uun munaafiqiinta ka ahaa oo tiradooda labayo toban iyo lagu sheegay toban ilaa labayo toban nin yaa waxay goosteen goor habeen ah oo dabayli dhacayso oon la is arkaynin oo ciidan dee tirada ka bato oo ilaa soddon kunihi ay la lugaynayo oon war la iska haynin in meel kaabad ah oo kore ama malka ah inay nabiga ka tuuraan taana waxaa weeyaan laba saxaabi oo la socotay oo xudayfat bnu yamaan iyo caam saxaabiga kale ee la socdeen wuxuu ahaa hashi rasuulka midna wuu hogaaminayey midna maaragtay gadaal buu ka kaxaynayey waxa weeye yaasir aha iyo iyo xudayfatunulyamaan labadaas labadaasaa ka kala ceydhiyay meesha camaar ibnu yaasir ha magacii baa baa yaraha liqay camaar ibnu yaasir iyo waxay ahaayeen xudayfatunulyamaan marka intaasoo goor ayaa nabigeena la isku dayey munaafiqiintaana war kama hayna inay soo islaameen marna quraysh oo dhan bay ahaan laba jeer inta kale afraad bay ahaayeen afraaddii inta soo islaamtayna waan sheegnay intaan soo islaaminna waan sheegnay marka hadda waxaan usoo laabanaynaa intaas waa inta ugu caansan ee hadda kul soo aroortay uun kitaabkii raxiiqilmaktuumkii aan hadda soo aqrinay inta gooree kusoo aroortay weeye ma ogi haddii kutubaha kale oo siirada ah iyo haddii lasii dhex qaaday inay qaar kalena jiraan way iska dhici kartaa laakiin inta ugu caansan ee kitaabka kusoo aroortay waa intaa inta goor ee la damcay in nabiga nabigeena sala allahu caleyhi wasalam la dilo nin uu hadda dakana ka qabeyna ma jire ee ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah allele waxaan iloobay oo isku dayay isna inuu nabiga dilo nin la dhihi jiray cuqbat ibnu abi mucayd isna isku day kale u ahaa oo go-a nabiga go-i intuu qaaday buu ku mirjiyey ilaa indhuhu ay banaanka usoo baxaan wuu mirjiyeyba kaasaaba ugu khatarsanaa u dili gaadhayba kaasaan iloobay kaasna da- gaaladii beder lagu dilay ayuu ka mid ahaa laqad qadaa waxaan usoo laabanay ee, darsigii koobaad ee ku saabsanaa ee, cumayr ibni wahb aljumaxi waxaan waa inagii soo aragnay oo soona sheegnay saxaabi kasta marka laga hadlayo hadal murti ah ee ayuu usoo qaataa mualifka ama sheekha kitaabkan qoray kan wuxuu ahaa laqad qadaa wuxuu noqday cumayr ibnu wahab wuxuu noqday axabba ilaya mid anigu aan ka jeclahay min bacdi abnaa'i wiilashayda qaarkood isagaan maanta ka jeclahay buu yihi cumar ibn khadaab baa dhahayare warkaas caadda wuu soo laabtay cumayr ibnu wahab aljumaxi ninka la yidhaahdo min badrin dagaalkii bader ayuu ka soo laabtay naajiyan binafsihi isagoo naftiisii uun soo badbaadiyey lafiisa ayuu la soo noqday laakina waxsaatee khallafa waraa'ahu gadaashiisa wuxuu uga yimid ibnahu inankiisii la dhihi jiray wahab la dhihi jiray asiiran isagoo ah maxbuus fii aydi lmuslimiina muslimiinta gacantoodana ku jira waqad kaana wuxuu ahaa cumayrun cumayr yakhshaa kii ka cabsanaya ama ka baqaya an ya'khuda almuslimuuna inay muslimiintu u qabtaan alfataa wiilkan dhallinyarada ah dhallinyarow ahaa wiilkan dhallinyarada ah inay u qabtaan oo u ciqaabaan bijariirati abiihi aabbihi dakano uu hore qabay dakanadii aabbihii inay u qabtaan ama dembigii aabbihii u galay inay u qabtaan maxaa jira ee nabiga iyo muslimiintaba wuu dhibi jiray markii maka la joogay dadkii dhibi jiray ayuu ka mid ahaa markaad mar hadduu maxbuus yahay wiilkiisu in dembigii aabbihii uu geli jiray loo qabsado oo loo ciqaabo ayuu ka cabsanayay wa an yasuumuuhu muslimiintu inay dhadhansiiyaan wiilkiisa su'aal cadaabi cadaab iyo iyo iyo dhibaatayn tii ugu xumayd jazaa maa shay iyaga oo ka abaalmarinaya waxaasoo kaana uu ahaa wiilka aabbihii yunzilu kii ku soo dejiya birasuulillaahi rasuulka ilaahay uu ku soo dejin jiray oo min al adaa dhib ah yacni wuxuu ku samayn jiray wuxuu rasuulka ku samayn jiray uu kula kici jiray oo oo oo- oo dhib ah iyo waxyeelayn ah inay kii uga abaalgudaan iyo waliqaa'a maa shay abaalgudkiisa waa islamiduun intana waa erayaal iskuwada micno ah waliqaa'a sha- maa shay inay maaragtay uga abaalgudaan uga abaalmariyaan ama shaygaasoo kaana u ahaa yulxiqu kii gaadhsiiya biasxaabihi rasuulka asxaabtiisa oo min annakaali dhibaatooyin badan ah nakaalka waxaa la yidhaha dhibaatada daran ee lagu quus qaato dadka kale loogu fuuqfuuq gooyo dadka kale ha ku quusteen la yidhaha waa kay soomaalidu tidhaahdo weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee wa fii daati duxan horta marka saasuu ahaa saasaa dhacday wa fii daati duxan barqo barqimada ka mid ah tawajaha wuxuu aaday cumayrun cumayr ila lmasjidi masjidka ayuu aaday masjidillaahi alxaram litawaafi bilkacbati kacbada siduu usoo tawaafo watabaruki inuu barako ka raadiyo biasnaamiha kacbada sanamyadeeda sanamyana ma lehe sanamyadii ay ku hareeraheeda ay dhigeen iyagu fawajada wuxuu halkaa wuxuu halkaa ka helay oo uu ku arkay safwaan ibnu umaya ninkan safaan ibnu umaya la yidhaahdo oo jaalisan fadhiya ilaa jaanibi alxijri xijriga agtiisa fadhiya xijriga waxaa la yidhaahdaa marar badanna waan soo aragnay kacbadii markii la dhisayay kacbada waxaa dhisay nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil baa dhisay marka waqtigii dambe oo quraysh intuu nabigu markuu uun taqriiban sagaal shan iyo labaatan jir ahaa da-diisu yaa kacbadii way dildilaacday way gabowday daadad badan baa ku dhacay marka qoraysh waxay goosatay inay dib u dhisto waxaa kaloo ay caddeeyeen waxa kacbada lagu dhisayo wax xaaraan ah yaan la soo gelinin marka xoolihii xalaasha ay haysteen ay ugu tala galeen yaa kacbadii dhisi waayey yacnii asaaskii hore ee nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil ay kacbada ku joojiyeen ilaa intaa xoolo ay ku dhisaan oo xalaal ayay waayeen markaasaa qeyb bay ka tageen asaaskii hore ayay qeyb ka tageen marka inta laga tegay ee qurayshi ay ka tagtay asaaskii hore ee nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay dhiseen ay dhigeen yaa xijri la yidhaah marka safwaan ibnu umaya oo xijriga fadhiya ayuu halkaa kula kulmay fa aqbala calayhi markaasuu xaggiisa aaday wa qaala wuxuu ku yidhi cim sabaaxan subax wanaagsan yaa sayida quraysh quraysh odaygeeda iyo sayidkeediiow subax wanaagsan saas yay isku salaami jireen assalaamu calaykum meesha ay muslimiintu iska yidhaahdaan iyo carabtu waxay isdhihi jireen cim sabaaxan oo micnaheedu ay tahay subax wanaagsan fa qaala safwaan wuxuu yidhi cim sabaaxan subax wanaagsan yaa abaa wahab abaa wahabow ijlis fadhiiso nataxadad bal aan sheekaysanno saacatan waxoogaa aan sheekaysanna ee fadhiiso fa inamaa yuqtacu ama yuqaacu alwaqtu waqtiga waxaa lagu googoostaa bilxadiidi sheeke eh waqtiga waa nagu dheeraade fa jalasa cumayrun cumayr ayaa wuxuu fadhiistay biisaai safwaan ibni umaya safwaan ibni umaya kasoo horjeedkiisa ayuu fadhiistay hor fadhiistay waa labadooda keliya watafiqa waxay bilaabeen ama gudagaleen alrajulaani labada nin yatadaakaraani inay isxusuusiyaan badran dhacdadii beder wa musaabaha iyo jabkii ku dhacay quraysh jabkii alcadiima ee weynaa iyo wa yucadidaani inay tiriyaan al asraa inta ruuxe ee inta ruux inta nin ee maxbuus ah ee laga qabtay alladiina maxaabiistaasoo waqacuu dhacay fii aydi muxamedin wa asxaabihi nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ridwaan ullaahi tacaala calayhim gacantooda ku jirta in la tiriyo hebel iyo hebel iyo hebel hebelna dhimay hebelna lahaye waxa saasay dhahaan oo wayatafajacaani yatafajacaani ay la xanuunsadaan calaa cudamaai qurayshin quraysh odayaasheedii ay la xanuunsadaan kuwaasoo minman ka mid a qatalathum ay dishay suyuufulmuslimiina muslimiinta seefahoodu ay dishay oo wakayabathum ay ku maqanaysiisay qeybkii weeye hayabathum ay ku aastayna waad dhihi kartaa hayabathum ay ku aastay ama wakayabathum ay liqday dheh wakayabathum ay liqday alqaliibu ceeltirigii uu liqay ceeltirigii lagu riday baktigooda lagu gurayay fii acmaaqihi salkiisa salkiisa ay ku laqday kulligood maaragtay bakhtigoodii oo dhan toddobaad ceel la yidhaha ceeltiri oo ummadii hore ay qodeen yaa lagu wada guray qaliibu badrin fatanahada ahey wakayabathum waxaa liqday alqaliibu ceeltiirigii baa liqay fii acmaaqihi salkiisa hoose ayuu ku liqay fatanahada waxaa neefsaday safwaan ibnu umaya ayaa neefsaday oo haah yidhi wa qaala wuxuu yidhi laysa muusan ahaanin wallaahi baan ku dhaartay filcayshi nolol khayrun wax wanaaga bacdahum kuwaa dabadood kuwaa dabadood in lasii noolaado intii la dilay aabihii yaa ka mid ahaa intii la dilay iyo intii maxbuus loo qabtay dabadood in lasii noolaado wax wanaag aho nolol ay leedahay male fa qaala cumayr baa wuxuu yidhi sadaqta wallaahi baan ku dhaartay run baad sheegtay uma markaa kadib sakata wuu aamusay cumayr qaliilan wax yar buu aamusay wa qaala wuxuu yidhi wa rabbi lkacbati kacbadan aan dhinaceeda fadhina rabbigeedaan ku dhaartee lowlaa duyuunun calaya haddayna jiri lahayn deymo badan oo calaya aniga la igu leeyahay oo laysa uusan ahayn cindiya aniga agtayda maa aqdiiha bihi waxaan ku gudo wax hanti ah oon ku guda dayntaa badan ee laygu leeyahay dayntaa badan ee laygu leeyahay oo waxa lagu aan ku gudo aysan jirin haddaysan jiri lahayn iyo hadduusan jiri lahayn waa ciyaalun ciyaal yaryara oon anugu dhalay oo akhshaa calayhim aniga aan uga cabsanayo addiyaaca dayacaad aan uga cabsanayo inay iska dayacmaan ba- min bacdi anigu markaan dhinto kadib inay iga dayacmaan aanan ka baqa aan ka baqaya haddaysan jiri lahayn lamadaytu waxaan aadi lahaa ilaa muxamedin muxamed ayaan aadi lahaa wa qataltuhu waanaan dili lahaa wa xasamtu amrahu afki arrintiisana waan soo afjari lahaa wa xasamtu amrahu arrintiisa dhanna waan soo afjari lahaa wa kafaftu sharahu dhibaatadiisana waan idinkaga kaafin lahaa oo anaa idinkaga filaan lahaa ama wa kafaftu sharahu sharkiisana halkaas ayaan ku joojin lahaa oo xasamtu amrahu ay isku mid yihiin uma haddana atbaca warkii wuu sii watay warkii ayuu sii watay yaquulu isagoo leh bisawtin khaafitin cod yara hooseeya wuxuu ku yidhi isna wa in fii wujuudi ibni wa inna fii wujuudi ibni inankayga joogitaanka uu jooga ibni wiilkaygii wahab ahaa ladayhim muslimiinta agtooda wiilkaygu uu jooga ay haystaan waxaa ku sugan wa inna fii wujuudi ibni wiilkayga joogitaankiisii wahab ahaa ladayhim agtooda agtooda uu jooga waxaa ku sugan maa yajcalu wax ka yeela dahaabii aaditaankayga ilaa yathrib magaalada madiine aan aado ka dhigaya amran arrinoo laa yuhiiru aan kicinin ashubuhaati wax shakiya aan kicinin marmarsinyo fiican baan haystaa oo waxaan dhahayaa un dee waxaan u socdaa wiilkaygan aada haysaan marka marmarsinyo aan ku aadana waan haystaa oo macquul ah laakiin ujeedadaydana waa inaan ninkaas soo dilo haddiiba aan heli lahaa wax deynta iga bixiya ciyaalkaygana kafaalo qaada darsigan intaasaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam